ani zakari gaaritaantaa ka soo baxay meeshana dhaafilaa marka xayarbuul waxaad ka someeyo ka sokeeyo oo waddadan la marayo malaha kabtani ku go-antahay ragta saan waaya hada way go-an tahay meel la marayo malaha baabuur wax saa ka gudba malaha kuwii shalay baa bariyeen oo ilaa hadda inta ka laabanayan marka saaka hawo malaha tan meel la marayo malaha rakaabka niyawa waan gudbisiiyey waan saacideeyey gaari kalaan ku wareejiyey waxaan ugu baaqi lahaa dhulkan in la hagaajiyo oo laamiya la saaro jadiidka la hagaajiya dadku waa ku dhammaanaya ilmihii yarka xitaa waa in la xambaaray noqota abo jaamac wallaahi wax la qiyaasi kara mahaniyo waa dadkii waa ku rafaadeen maaragtay gabdho ciyaal wato yaryar ee, dad waaweyn waaye leh meesha waa lagu jaba wallaahi waa rafaaday ka jiro marka hadda masaafo adi xoogaa baan soo lugeynaynaba welina ah, dhowr kilomitr welina waa wixii baan ku jira wallaahi madaxda waxaa ugu baaqi lahaa in wadada maaragtay een, la saaro laami ama wadada jaay laga dhigo ha la hagaajiyo oo meelaha biyaha maaragtay marba fadhiisanayaan dadku way garanayaan in la hagaajiyaa fiicnaan lahayd Barabara eh, kuna challenge ya mvua mingi sana na imekatakata kila mahali. E, ikifika mahali mnashuka mnafuka hiyo mto, na hapo mahali mnapitia kuna maji ambayo hata inasidi gari yetu imebaki ng'ambo ile, ndio tunafuka eh, hizi barabara mahali imekatika katika, ndio tupate ng'ambo ile, pia ndio tupate gari ya kwenda Garissa.
ciid abdirasaaq dubid Waxaa maanta waxaan kasoo tegey magaalada dhadhaab waxaan u socday magaalada garis maasha allah roob aad weyn adee saas darteed meel i gaariyaha ay marayin malahan dhib badan wuu jiraa rafaad badan wuu jiraa laakiin alxamdulilah roobkan u baahnayn laakiin caqado weyn aan kala kulanna hadda intaan dhaxal soo maray siyaasiin waxaan ugu baaqi lahaa inay wadada i hadaajiyaan kooda dadkooda waxay uga baahan yihiin waa wada iyo biyo barwaaqaa lala kulma alxamdulilah sidaan rabna ilaah noo yeelay waddadii dhoobka iyo ciidda lagu dhex shubay waa laga gudbay alxamdulilah oo macnaha embi kasta soo gaday shanta sane uu ku jiray labaatan mitir hanoo dhisay labaatan kilomitir waa kaa oo laami hanooga dhigay dowladda waxaan u baaqi lahaa inay shacabka wadada u hagaajiyaan si marka raxmad ilaahi ay timaada looga bax wax dhib uu ku jira xagga wadada dowladda waxaan u baaqinaynaa inay wadada shacabka u hagaajiyaan magacii yaasiin baa lii dhahaa karaaniga dhadhaab baan ahay qaadkii baan soo doonay shalaytoyna qaad ma qaadanin duurkaa lagu daadiyey maantana halkan uu taagan yahay meeshu wuu gaari la'yahay cagardheer aan ku soo baxnay ilaa dhadhaabaan soo marnay marka ee tagaasiib baa ka u imaanay meeshan iyo lug aanu aan daalinaba hadda waan ku daalanno inuu noo hagaajiyo waddadan gaarisa ku soo baxdo ay tagto ilaa libooya inaan laamina noo dhigaan dowladdan ku codsan lahayn wuu khasaaray hadda wuu gubanayaa wuu urayaaba khasaaro waay canshuuriisi- ay- canshuurtiisna waa lagu soo qaatay marka ee xaaladiisa marka ma sahlano aniga cabdi maxamed dheer baa ladhaa darewal gaariga wadaan wakaasoo dhibkan baan haystaa ilaa saaka labiyo tobanka intaa ku xayar wakaas saaka labiyo tobanka inta imaanay meel aan marran male waddo kasta waan soo fiirnay guuro waan soo fiirnay male meel kale male kalbadihii waa artasay biyaha oola tageen marka dowladda waxaan ka codsanaynaa si kalbadii iyo meel waddadana loo hagaajiyo xaliyaalcarab cumar cabdiwaxaa kamid xeryaha qaxootiga Ee, qaadkaan ka soo toonnay halkan xeradan yaan ka soo toonnay bartan wallaahi dhibaato weyn baa naga haysata meeshan een waddada dowladda sararta waxaan ka codsanaynaa macallin biyada aan dooranay inay si si sharaf leh ay noogu noogu dhisaan waddadaan ka codsanaynaa waxay dawladda aad ma jirtaa sanadaba kuwa kontarakta inta lagu siiyo in adeerma iyo garabashe loo siiyo carro jidka noogu shubiya dawladayiina ma jirtaa naga dhaaf nagu wareerinina markay wax rabaan bay dawlad iyo marka kale kan wixiigoo quraacda heli kara qadada siiyaan oo carro intuu ugu shuba kontaraktu hebel qaata la dhihi oo lalagu dhiba dawlad haddaa jirta masaanbu wadda ahaan leed aw dawladda jirta intay dawlad taalla roobkii da'ay shalay ilaa abtano ilmaha nagomaana tegin lagoo baana reebatay qaadadkii ilaa abtano waan laanahay xalay ilmahii waan ka soo dhaxay ilaa abtanoon wax wadadan ee beriga hore bay dhaantayba hadda imbiyaashan iyo gafanayaashan iyo madaxweynayaasha soo galeen wadanku waxay unku soo noqdeen cunayaal inay cunaan kuwaa sabab ani waxaan leeyahay meeshan waddanka ma soo socdo hooyooyinkii iyo ilmihii iyo qudaarihii iyo gaarihii galeen dhib iyo hoog iyo ba'un baama ka socdaa waxaan ugu maanaa shacabkani sidin loo dhaamo oo waddooyinka la dhiso oo maxay aheeday magaalada sidin loo dhaamo aan ugu baaqi lahaa waddada reetow dhaadhaab aad aan uga rafaadqan maxaa yeelay roob tif hadduu dhaho waddad baabuurtu ay galaan embi meesha laga soo doortay iyo wax ilaahay abuurtay natara macaliyo inta meesha degan waddadan hataa ay noo hagaajin layihiin af soomaaliya noo haaan maalin kastaana shilimaad aan nagula soo qadqaataa dowladda iyo un ba waddadan dhaadhaab iyo xagreere iyo gaaras inay noo dhisaan intaasaan ku bahayn dhib weynaan kuqabnay walaalo macaan doorasho rabaad na doorashaan rabnaayo dalkiinaan nahayo na doortayna dhahay marka kale tar wax nooma taraa noo la helo duurkay galaayo